iso haatan kismaayo guddida doorashooyinka jubbaland ayaa maanta sheegay in maalinta berita ay qaban doonaan doorashada lix kursi iyagoo maantana guddidu soo gudbiyey diiwaangelinta musharaxiinta iyo weliba ergooyinka soo xulanaya wariyaha v o da aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa maanta waxa ay soo gebagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan lix kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland sidoo kale waxa ay guddigu maanta soo gebagabeeyeen diiwaangelinta dhaqankii soo xuli lahaa ergooyinka ee dooranaya xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose iyadoona islamaanta guddiga doorashooyinka loo soo gudbiyey ergooyin gaaraya lix boqol iyo lix ergo oo dooran doona lixda kursi ee doorashadooda maalinta beriya lagu qaban doono magaalada kismaayo labiyo toban musharax ayaa ilaayo hadda isdiiwaangeliyey oo ka mid noqon doona lixda kursi musharaxiinta u tartamaysa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland siyaad maxamed mursal oo shir jiraayad ku qabta xafiiskiisa ayaa faahfaahinaya waxyaabaha u qabsoomay guddiga ilaayo hadda in maanta ay noo soo gabagabowday musharaxiintii lixda kursi oo dhammaan borosaskii loo baahnaa ama howsocodsoyntoodii looga baahnaa soo ebiyey annaguna aan gabagabaynay shahaadooyinkii musharaxnimona waanu siinay qof walba iyo markiis kawa qodobka koobaad weeye aan raba inaan bulshada la wadaago qodobka labaad waxaan dhammaynay oo ka horeysay musharaxiintaas aan dhammaynay howsocodsiintoodii iyo howlihii looga baahnaa boroseskoodii waxaa ka horeysay soddon oday oo lix kursi u soo qoraysay ergooyinkoodii u codayn lahaa ama cod ka dhiiban lahaa doorashadooda soddonkaa oday waxay ka timid lix kursi oo min shan oday ah saddex oday iyo laba ka timid bulshada shacabka ah bulshada rayidka ama shacabka kale ee qabiilka ama reerka kursiga beesha iska leh ayaduna waan ebineysaan sheegnay shalay waan dhammaynay waxay maanta odayaashaasu nagu soo wareejiyeen dadka ka codayn doona lixda kursi ee aan shaacinay ergooyinkii ka codayn lahaa ergooyinkaasoo tiradooda lixda kursi ay dhan tahay lix boqol iyo lix codbixiye oo ka codayn doona lixdaas kursi ee aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka qaybgeli doonta baarlamaankiisa sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland siyaad maxamed mursal ayaa sheegay in maalinta berita ahi ay qabanayaan doorashada lix kursi oo haatan ay gebagabeeyeen diiwaangelintooda dhammaanba musharaxiinta iyo sidoo kale ergooyinka kala duwan ee kuraastaasi dooran doona waana ku qanacsannahay insha allahu in inta ilaahay u qoro ay berri soo bixi doonaan berrito waxaa dhacayso doorashadii lixdaa kursi oo ay u tartamayaan laba iyo toban musharax kursigiiba laba qof ayaa u taagan u tartamaysa waxaana ka codayn doona kursigiiba boqol iyo kow qof ama boqol iyo kow codbixiye oo reerka ama jifada kursigaas iska leh ay soo diyaarsadeen oo keensadeen intaasaa iigu muhiimsan maanta inaan idinla wadaago bulshooy soo duceeya midka ugu fiican kursi walba labada qof ay tartamaysa allaha noogu guuleeyo jubbaland oo laga soo dooran doono afartan iyo saddex kursi oo ka mid noqon doona mudanayaasha baarlamanka ee soomaaliya ayaa haatan waxa ay guddiga doorashooyinka ay wadaan ee jubbaland bilaabidda doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose taa oo la filayo siddeed iyo labaatanka bishan oo beri ku beegan in lagu qabto magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo